bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu iraafayla dhegaystayaal ha ka dhowaada warka hiraabnimo idaacadda raadiyo baydhaba qodobada aysan kadhugin soo doontaan warkaana hiraabnimadan weliba kumad aha boondada ila baydhabo lakuwadani reedan dayaatir laka sameeyay dhowaan khilaafka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble oo weli walhalelan ku deerna wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya oo beenay wararka sheegay in yuuslindiyadiini baydhabo saakadega madaxweynaha maamulka puntland oo qaabilay wafdi usu hogaamiya u hoqayaha wakiilka joogtada ee qaramada midoobaya mar kale hiraafeela dhegaystayaal waliba waa hiraabnimaasni ow taariikhda waliba ee ka beegantaa labaataiyo toddobada bilis sagaalaad setembar sanadka labada kun iyo labaatiyo kowka saaxiibayaal hanasl waliba ahaayana qodobada warkaana hiraabnimadan haanshoonka doorkaronay haddana inas diyaariya dhegaystayaal warka hiraabnimo oo faahfaahsan insha allah hiraafayla dhegaystayaal ka bilaawno qodobkan koreya warkaana hiraabnimadan boondada haylo baydhabo ah xukuumada wadooyinka weliba halbowlaha ee istaraatiijiyada ee weliba gawaariyada noocyadii shalduwan iyo isticmaalayaan iyo muddooyinkii demba weliba iyo abeyshiya kumoja ayana bulshada wadadaas isticmaalaa siyogoon welibiyo sheegay inay wadada qeyb kumid ee boondada iyo markaasay bogdi taas oo weliba xaliska ee baabuurta weliba wadadaasay sida maalalaha ay isticmaaleen jidkaas oo weliba muddo soddon sano ee weliba boondadaasay saasaayti yaa hadda weliba la filaha inay dhowaan reedandhasow weliba bilerso lakasoo bii doona iyadoo weliba maamulku soo ogaahyahay bulshada in markaasi wadadaiyo ku wareegadan iyagoona weliba laka amray iniyo marayaan wadada kale weliba ila baydhabo dhinaga iyo weliba meelo baabuurtalka dhagawayax ku galaas oo weliba maamulka degmada dhowaanahan us markaasi hoogaha boonda ee saaray taas oo weliba fududaayaas inay markaasi bulshada iyo maalinle iyo isticmaaleen wadada oo weliba boonda kumaarman haddaba qaar kumid ah shacabka magaalada muqdisho waa shacabka magaalada baydhaba ee gobolka baay iyo weliba rajo wanaagsan kumoojiya boondada weliba dhasowshe welibana ayaa sheegana inay weliba la baahanyi inay markaasi ridan bilaarin lakasoo biya boondada saasaata una la dacaatira weliba oo ka tilmaameyna arrintaasi inay ata mid weliba maamulka ka amaanyini welibana iyo xusina inay weliba lahakaeedii xilligii lambaahnaayay weliba inay boondada marlada atira weliba mudanhayti saasaata weliba iyo sheegana bulshada weliba dadka sida maalilaha in isticmaalay boondadaas sida daraaweelada mootabajaajti iyo weliba haan kale weliba baabuurta kale weliba raaxada ee wadooyinkaas isticmaaleen inay weliba dhib ka qabaan boondadaas xiliyada weliba roobabka qoodan in isgudubowka baabuurta iyo weliba dadka shacabka ee weliba hareeraha wadooyinka maraayeen weliba iyo erena qaar kumid ee shacabka magaalada baydhabo weliba baabuurtu wadaayeen eediyana markaasi han dhawaayeen reedan bileerinta la sameeyahay oo weliba boondadan jabsanayti reedlan hagaajiyaya taas weliba ka ammaanana maamulka weliba haska hilqaama inay boondada la dhisa ka shacab ahaan weliba un iska dayaane ama muujiyaane dhinaga kagaan kaalantuun ku qaada lahayn eren reedan dhisowka boondadaasi welibana iyo xusena anigiyo isticmaalo doonan wadooyin kale weliba fududaayo aniyo guduban tan iyo inti dhismada ah kugabagabaawasa boondada haddaba ogeysiis warbaahinta raadiyo baydhabo ah hameennimadii xalay hayti iyo baahidii yaa waliba laka sheegay bulshada lanka baaqay ini markaasay awlaado yaryar oo weliba markaasay suuqa waalidiinti adeegiyo hankadiradayeen iniyo kuleexayan wadadaas oo weliba boondada saaran taas oo weliba la dumiyi doono dhawaanlelere welibana lanka baaqay waalidiinta ini ardayda weliba iyo dhalen weliba iyo kula dardaarman inay weliba boondadaas nawaa heshayo marna taasi weliba dhowaan la dayactiri doona dhinaga kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo weli khilaaf shawal hal elanku deerna welibana socote waan waan weliba laka dhexdhexaadiyaha ay lamadan hogaamiyey farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble dadaalo dheer oo weliba iyo hogaamiyaayeen madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta garaan iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor yaa toddobaadyo ku hore hafashalami waanwaanta iyo ka dhex wadan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kureed markii oo iska deeyeen in iyo inisjeeyeen ra-iisul wasaare rooble iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed waa maxamed cabdulaahi farmaajo yaa markaasi laka guuldaraysaday walibana warar hakubahi kulamadaas ayoo sheegayeena inay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uusa adkaaysaday in saqaad ah magacaabistii sameeyey waa wasiirka koowaad ee xukuumadda ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble kaasi weliba magacaabistis laga sheegay inay markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda uusa marnaba ka qanaca doogna magacaabista uusa suubi wasiirka koowaad taasi weliba hayti hilku qaadista agaasimihii hore ee waa agaasimaha hay-adda hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa fahad yaasijiin aa fahad yaasiin xaaji daahir kureed markii xilkale ku qaaday fahad yaasiin xaaji daahir weliba ra-iisul wasaaraha soomaaliya uusa magacaabay bashiir goobe oo weliba uusa ka dhigay taliyaha ku-meel gaarka ee hay-adda nabad sugidii iyo sirdoonka qaranka ee nisa taasi weliba warqadeer oo weliba kubadda villa soomaaliya laka diiday inay bashiir goobe uusa hay-addaasiis ku-meel gaarheen maamula madaxweynaha jamhuuriyaddeen cod waa ku horkooyay xilkuqaadowka suubi ra-iisul wasaaraha weliba dhinisha yusiina markaas saaraya warqad o weliba fahad yaasiin xaaji daahir lanka magacaabo la taliyaha dhinaga amniga qaran ee madaxweynaha soomaaliya walibana madaxweynaha jamhuuriyadda uusiina kumeel gaar ahaan hay-addaasi inka magacaabay ee nilza inay uusa nagada yaasiin farey oo weliba haayay taliyihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee gobolka banaadir haddaba iyagoo weliba madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha khilaafka ku dhexeeya uusa baraha bulshada suweyn ankafaafi saasaatowna dood badan dhaliye mucaaradkii iyo weliba dadka kale weliba daneeya arrimaha soomaaliyan iyo walaac badan iyo kumuujiyan yaa waliba hastarahayana fafaalo wanaagsan oo weliba lakumuujihaya ini markaasi lahanas dhawaaya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha taasi weliba kadhakan ini mar lamaad uusa xanduubdi madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo weliba wasiiro ku tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya oo weliba iyo markaasi iyo waawaan iyo shaldhikan mar lamaad madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha dhinaga madaxweynaha waliba wararka laku helahayo sheegaha in madaxweynaha soomaaliya uuska adkaysadahaya in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya landhaafa yaasiin fare oo weliba usaha magacaabay hanas oo weliba kaasi oo weliba laka tuhumaha uu siina qeyb kuayay kiiska ekraan tahliil fara dhinaga kale madaxweynaha jamhuuriyadda waliba wararka iyo sheegahana ee weliba khilaafka uska adkaysadahaya in weliba ra-iisul wasaaraha soomaaliya magacaabistii suubi ee wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda federaalka cabdulaahi maxamed nuur jaamac madaxweynaha usaxuusi inay markaasi hay-adaha dowladda haanshoon ka muhiimsan lanindhiibna qof madaxweynaha markaasi magaca waa qof madaxweynaha magacaabna cabdulaahi maxmed nuur oo hadda ee wasiirka amniga gudaha ous magacaabay dhowaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble xilkana kula wareegay wasiir ku-xigeenka waana ee wkusimaha wasiirka waa kusimaha wasiirka amniga ee xukuumadda uus xilka kula wareegay yaa weliba madaxweynaha waliba la sheegahaya wararka kuqoyhaya inay weli uusa kaanqal taagahaya inay markaasay dood ku teganta wasiirkaasay weliba amniga uusa magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya dhinaga kale ra-iisul wasaaraha wararka ha ku bahayeen weliba xafiiska kiishay weliba iyo xusahayana in ra-iisul wasaare rooble usiina markaasi marnabo gorgorta unku gala doogna cadaaladan raadinta qoyska ekraan tahliil faarax iyo weliba guud ahaan shacabka soomaaliyeed taasi weliba ka dhakan inay dadkii la tuhunsanaaye weliba laka tuhunsanaaye kiiska ekraan tahliil faarax uusa ra-iisul wasaaraha xilalkii ku qaaday saasaatawna uusa baneeyay howlihii dowladda iyo an hayeen ra-iisul wasaare rooble ayaa la sheegay inay markaas dhinisha usiina lankumaro waaysinye wasiirka wasaaradda amniga gudaha oo uusa magacaabay cabdulaahi maxamed nuur jaamac kaasi oo weliba siyaasad ahaan dhalaylsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo saasaatow ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegaha in usiina marnabo gorgorton kugala doogna bashiir goobe oo weliba uusan magacaabay taliyaha ku-meel gaarka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ilaa iyo hadda khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha tegany walhalaalan maba ku deerna dhegeystayaal balse weliba rajo wanaagsan kuma wajahaya in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo hanus dhawaadahayan taas ay weliba dadaaliyo wadan madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor iyo wasiiro ku tirsan xukuumadda oo weliba markaasi ka jara wasiirka waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qatar iyo weliba xubno kale oo weliba ku tirsan golaha wasiirada iyo markaasi dhexdhexaadinta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo weli iyo kuwadan villa soomaaliya dhinaga kale dhegeystayaal wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya weliba uuse beeniyey wararka sheegay in landiidi inuusaha baydhabaha kadega oo weliba ololo doorasho kabilaawa wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulqaadir maxamed nuur jaamac oo is wareysiisay warbaahinta dalsan ee magaalada muqdisho iyo weliba isagu ka hadlay arrimo badan oo weliba ka saabsan siyaasadiis iyo weliba isagona markaasi beeni walla kuhumaadana ka tilmaamay wararka sheegay in wasiirka landiidi inuus baydhabo kooyo loola doorasho saasaata wasiir maxamed nuur jaamac wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya weliba uuse ku hadlay warar beryaalkanba haysidii baraha bulshada taasi oo weliba ka saabsanaytay in wasiirka baraha bulshada laga argayo isagoo weliba muuqaalo tictok ee hasku duwow bar usleyn markaasi muuqaaladaasi haka bandhigow wasiirka ayaa weliba uuse arrintaasi ka sheegay inay weli dhalinyarada dhinishii qiimo kaleyn taasi oo weliba uuse xusi in dhalinyarada hadba meeliyoon badanyin usina la bahow sida uuse hadalkan dhaki arrimo badan oo weliba ka gadaaman wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed juur jaamac iyo wararka xantaha ee weliba baryahanba laisla dhex maraya baraha bulshada oo ka saabsanayay qaar xitaa warbaahinada qoraayeen in markaasi wasiirka landiid inuuse baydhawokooy yaku ka hadlay welibana marka hore uuse beeniyey in markaasi wararkaasi iyo iyin walradwaa warar oo weliba sal iyo raadan lahayn oo weliba been duuduube iyo iyin siduus wasiirka hadalkan dhaki ololahaygii doorashada xildhibaannimo muddo ayuu socdaa waxaanu ku talagalay in sanadkan nooca doorasho dalka uu ka jiro haba iska ahaada doorasho dadban shacabkii kuraasta iska lahaa in aan deegaanadoodii aan maaragtaa ku booqano oo dalabkeeni aan u geysano waxaan ka bilaabay magaalada waajid oo aan xildhibaannimadeedii ku shaaciyey meeshaas oo ah goobta doorasho ama kursiga deegaanka laga leeyahay jafada aan kursigeeda u tartamaayo jaroon waaye kursi ka mid a kuraasteedaan u tartamaya deegaanada ay ugu badan tahayna degmada waajid waaye waxaan go-aansaday marka in dadka kasoo bilaabo oo qaab oo doorasho toos oo kale inaan u ololeeyo insha allah mustaqbalkana dalkan wuxuu ku socdaa inuu aado doorasho toosa oo shacabka si toosa codkooda loo weydiisanayo deegaankaan tegay muddaan ku noqnoqday dadka deegaanka iyo odayaasha iyo dhammaanna cidda kursiga iska lahaydna alxamdulilaah intii iyagu ku aadanayd oo ahayd in kursigaasi ay maaragtaa ay nagu sharfaan ay noo sameeyeen kulley mediaha iyo waa kala socoteen xafladii meeshaa ku qabsaday de dadka deegaankana in wax loo celiyo oo dee kursiga markii aad ka rabto iyo marka aad soo qaadataba dadka deegaanka xaqoodii ah in matalaadii dhabta ahaa oo lagaa rabay inaan wax ku celaysana waa usoo ballanqaaday wixii hadda ka horeeyeyn wixii aan la qabtay waan u sheegay intaan anigu maaragta sistemka dowladeed aan ku jiray waana mahadsan yihiin guud ahaan maamulka degmada iyo maaragtaa shacabkaba soo dhaweyn aada u diiran ayaan kala soo kulannay waana sii wadaynaa ololaheeni wuu sii socdaa muqdishowuu ka socdaa baydhawuu ka socdaa meelo kala duwan oo dalka ka mid ah oo cidda degto ayuu ka socdaa alxamdulilah waxaan rajaynaynaa inshaa araxmaan inaanan maaragtaa hadduu ilaahay subxaanahu watacaala ayaa bixiyo tu'ti lmulka man tashaa waaye hadduu ilaahay noo qadarayna waa helayna hadduuna noo qadarayna dadaalyarana kuma weynayno insha allah baydhabo anigu intaa shaqada aan ku jiray dhowr jeer baan tegay wax dhibaa kalama aanan kulmin madaxweynaha deegaanka madaxweyne cabdicasiisna qof saaxiibaa dad saaxiibaan nahay oo isag iyo maamulkiisaba xaqiiqdii markaan waajib tagaayeyna madaxweynuhu iyo maamulkiisaba garabay nagu siiyeen inay soo dhaweyntaas iyo shaqadaas quruxda badan aan qabano baydhabana boorka keliya ka taagan hadda waa boorka keygi waayo oo musharax xildhibaan hal booraa ka taagan baydhawaana keygi weli wax dhiba kalama aanan kulmin yacni tuhun intaa la eg inuu jiri karo ayaa iyada laftarkeeda nasiib daraa dee weli haddaanan kala kulmin waxaan ka sheegi karayno ma jirto baydhabana aniga ololahaasi wuxuu u socdaa oo ofishala dadka deegaanka dadkii kursiga iska lahaa dhexdooda wuu ka socdaa wax culeesaada noomaysan sheegin annagana wax culeesaada kalama aanan kulmin maadadan in yani aaladan in loo isticmaalo si positive ah oo shacabka adi wixii ay kaaga maaragta aada u haysay aada la wadaagto aada iyaga ka mid noqoto annaga iyagaan ka mid nahay maanta mas-uuliyadda waa haynaa beri waan ka tegaynaa meeshay joogaanaan la joogaynaa marka wax annaga naga kala xanibaaya annaga iyo shacabkeeni ma jirto marka taasaa waxay keentay inaan goob walbo ay iyagu ay u arkayaan inay joogaan aan la joogo hadafkeenina meeshay galaan inaan ka dabagalno waay si aan maasajiin u gaarsiinay waxaan wayn guud ahaan bulshada dalka doorashuu ku jiraa inaan doorashadaasi si nabada oo kheyr badan oo dadku dee iraadadoodii iyo rabitaankoodii looga shaqeeyo ta kalena inay amniga iyo cadaaladda bulshadu ay ka qayb qaataan anagu anigu wasiirkii cadaaladaan ahay maasajkaygu waa inuu maaragta waxa waaye shaqadan bahda cadaaladda ka shaqaynayso waa in maaragta lagala shaqeeyo haddaan lagala shaqayn oo dareen uunan jirin rabitaan uunan jirin ogolaasho aysan jirin annaga kama shaqayn karo marka waxaan rabnaa in lala shaqeeyo bahda cadaaladda guud ahaan hadday maxkamad tahay hadday xeer ilaalin tahay haddii ay tahay maxaa la dhihi jiray booliiskii hadday tahay asluub si sharaf leh karaamo leh in shacabka soomaaliyeed kalsooni ay ugu qabaan ay ula shaqeeyaan waa intaa tan guudna dadka soomaaliyeed waxaan kula dardaarmaya in dalkaan anakaa iskale waa inaan dalkeenii aan maaragtaa ka hormarinaa dano walbo oo khaasa marka aada ugu mahadsantiin idinkana dalsan ahaan in massajkaas la faafiyo mediyaha ay faafiyaan shacabka guud ahaan ay faafiyaan in dalkaan annaga aan wada leenahay aan annaga aan maaragtaa wanaagiisa ka wada shaqeyno shacabkana intaasaan guud ahaan
waayahay dhegeystayaal weli waliisan dhugunsahaysana war ka hiraabnama idaacadda raadiha baydhabo kaasayn waliba hayay wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaama oo beeniyey wararka sheegay in lindidi news baydhabo hagdega dhinaca kale madaxweynaha maamulka puntland mudane saciid cabdulaahi deni weliba uuse qaabilay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee qaabilsan arimaha soomaaliya ambastor james swan iyo weliba wafduu soo gaamiyay kulanka madaxweynaha iyo weliba wafdigu soo gaamiyay james swan weliba ku dhigay qasriga madaxtooyada maamulka puntland madaxweynaha iyo weliba wafdiga waa madaxweynaha iyo weliba ergeyga gaarka hogayaha guud ee qaramada midoobey antonio james swan weliba iyo ku wada hadleena arrimaha doorashooyinka ee soomaaliya xilligan iyo weliba khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahan dheh iyo saasaatow madaxweynaha iyo weliba james swan iyo waliba ku hadalena dadaalada dadaalada lakaxaqiijiyahaya amniga ee weliba ku socda guud ahaan gobolada maamulka puntland walibana madaxweynaha uuse warbooyinku siiyay ergeyga imarkaasi maamulka puntland uusan diyaar garoobay qobdowka arrimaha doorashooyinka dalka xiligan andareeraha ay ka maamul ahaan iyo garabku sii doonaan guddiyada doorashooyinka sidii leen dardar gelin lahayay arrimaha doorashooyinka ergeyga gaarka ayaa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi danian kuma hadnagay dadaalada usbaryahan buskwedi magaalada weliba madaxda maamulkaasi dukey puntland welibana uuse bogaadiyey kulamada weliba uuse laqaaday odayaasha dhaqanka weliba lakaxaliyow tabashooyinkii iyo qaban qaar kumada ee beelaha degow ee puntland taasi oo weliba madaxweynaha uusan kadambeynka guuleysaday in waawan lishaldhaka madaxweynaha maamulka puntland iyo waliba usa khudbadiis kureed markay uuse kulankan dhammaaday rwaa kulankuusi la qaadaday james swan hogayaha arimaha hogayaha juug ee arimaha soomaaliya ee antonio james swan kulankuusi la qaadaday kureed markay dhammaaday madaxweynaha maamulka puntland oo warbaahinta la hadlay waliba koreen isku warbiyey walyaaba iyo kuwada hadlan usi iyo hogayaha saasaata waliba madaxweynaha maamulka puntland uuse sheegay in markaasi maamul shaya kugohonta siday nidaam daadejin iyo weliba horan socod leh riidan nagashana lahayna dalkoonku dhii lahayd doorasho hufan oo cadaalad ah dadkana wada samayin
runtii sharaf weyn noo ahayd maanta wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo wafdi ballaaran oo la socday oo ka kooban euda iyo euda iyo sweden inay nagu soo booqdeen maanta garowe runtii wuxuu ahaa kulan muhiim ahaa oo ku soo aaday wakhti ku habboon arrimaha dhammaan ka taagan puntland oo runtii marxalad cusub oo doorashooyinkii qof iyo cod ah u dareertay iyo howlo kale oo muhiim u ahaa horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo amnigaba sidoo kalena xaaladda soomaaliya iyo doorashooyinkeedii oo lagu jiro iyadana xog waraysi arrimaha ku saabsan ka yeelanay muddadii aan sida guud iyo sida gaaraba u wada hadlaynay runtii waxaan isla meeldhignay waxyaabo badan oo muhiim u ahaa geedi socodka nabadda iyo dowladgiska soomaaliya guud ahaan iyo runtii puntland iyo mashaariicda ka socota waxaan uga mahad celinayaa kulanka waxaan runtii ku faraxsanahay waxyaabihii qabsoomay sanadkii hadda lagu jiray oo hay-adaha iyo ururada deeqda bixiya ee weliba ugu horeyso euda iyo wadamada sweden iyo ay ka geysteen gacanta mashaariicda socota iyo guud ahaan hay-adaha un-ka ee halka howlgala intaba runtii waxaan rajaynayaa inay ay muhiim ahayd waxyaabihii qabsoomay sidoo kale waxaan aad xooga u saarnay sidii xal looga gaari lahaa sidii u qabsoomi lahayd doorasho ku dhacda jawi degan oo nabdoon oo laga gudbo dhammaan caqabadaha hadda hareeyay hortaagan oo caqabadaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee jira iyo kuwa farsamo ee runtii iyadana imaan kara ama taaganba waxaan aad u rajaynayaa in ay dalka soomaaliya uu hore u tallaabsan doono doorashada wakhtigeeda ay noqon doonto haddii ilaaha idmo caqabadaha jirana runtii dadka soomaaliyeed iyagoo kaashanaya beesha caalamka ay qaybta ka yihiinna ay xallin doonaan haddii ilaaha idmo si hore loogu socdo insha allah waxaan rajaynayaa in isbeddel dadka soomaaliyeed ay sugayaan iyo deganaansho iyo nabad u horseeda inuu abuurmi doono haddii ilaaha idmo hadbaad mahadsan
waayahay dhegeystayaal kaas waliba ahay madaxweynaha maamulka puntland mudane saaciid cabdilaahi deni oo ku warbiyay kulankusi la qaaday ogayaha guud ee qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya james swan iyo weliba wafdiga ballaaran uu soo gaamiyay welibana kulankaas ku dhiyayay khasriga madaxtooyada maamulka puntland guud ahaanna dhegeystayaal waar ka hiraabnama qodobkaasiyanka dambeeyey cabdulaahi salaad iyo warkaha saare waa nasiina dareersiyaay xasan aadan khayr iyo farsameeye dhegeystayaal isinka mahadsantiin dhuunsadoog waar ka hiraabnama idaacadda raadiga baydhaba